iyo adadkaynta diintu waxay gaarsiinaysaa shaygii ilaahay xurmada uu u yeelay oo uu yidhi ijtanibuu asabca almuubiqaat toddobada wax halaagto ka fogaada oo maxaa ka mid a naf mu'mina oo la dilo inaad tiraa way ii bannaan tahay oo qaarkood laga sheegayay qaarkood dadkaas oo xag jirka ah haa waddankeenna hebel isaga oo masaajidka ka soo baxay ayaa la dilay hebel isagoo masaajidka ku socdo ayaa la dilay hebelna isagoo weysaysanayo ayaa la dilay kubaa yidhi marka allah masaajidka isagoo ka soo baxaa la dilay masaajidka isagoo kusoo socdaa la dilay isagoo weysaysan baa la dilay bay leeyihin isagoo sujuudsan baa la dili waa lahayaa taas isagoo sujuudsan yaa la dili maxaa loo dili waa wax isaga agtiisa ah wuu xalaashaday wuxuu yidhi waa gaal marka dhibaatada ay keenayso taasaa ka mid ah waxaa ka mid a in muxuu ahaayey la bannaysto sharafta iyo cirdiga oo dadka muslimiinta ay leeyihiin oo muxuu ahaayey gabdhihii la iska kaxaysto oo la waalidka allah waaba gaal maxaa wilaayaba ma leh marka ilmihii adugu aad soo korsatay eed weligaa ku soo dhimanaysay ee aad korisay eed wax soo baratay oo muxuu ahay wax kuu dhiganayo oo aad mustaqbal ka rabtay oo iyagana aad u rabtay yaa inta loo yimaadaa waxaa lagu leeyahay aabbaha gaal weye ha gabarh alla gabadha isha qabanayso waa la odhanayaa marka haa tan allaylah tan weeye waa la iska kaxaysan marka waxaa weeye yu-addii ilaa istixlaali dimaa dhiiggii muslimiinta in la bannaysto ayuu xadgudubnimada iyo xagjirnimadaas ayay keentay wal acraadi iyo in sharaftii iyo cirdigii in isna la bannaysto wal amwaali maalkiina isagana in la bannaysto markay sidaa noqoto maxaa islaamkii u soo haray marka waxaa weeye wax cismo ama dhowrid ama ilaalin oo naf la dhowraayo ma jirto mu'mina dhiig xaaraamana ma jiro ummaddii way kala furfuranaysaa marka sidaa daraaddeed waxaa weeye waxay noqonaysaa ummaddii inay sidaa ku halaagsanto ay ku baaba'do ayay noqonaysaa marka taasi hadday sidaa noqoto meeshii wax diina oo soo hadhayo ma jiro sida aan u ognahay waxaa ka mid ah waxyaabaha ay muxuu ahaaye dhibaatada ay keenayso xagjirnimada iyo xadgudubka waxaa ka mid a uu islaamka lahaa waa la burburiyey waxay ka dhigan tahay iyada oo ay tahay wixii la sheegay waa run islaamku waa argagixiso islaamku naxariis male islaamku caqli male iyo muslimiinta degenaan male dhaqaalo male dhiig iyo olol iyo holac inay ku noolaadaan ma ogiye waa waraabayaal weeye waa bahallo waa wuxuush wixii baanu isku feermayno isku tawqiicinay waxaasoo dhanna waxaa ka mas-uula dadka diinta si aynan ahayn u qalloocinayo oo noqday iyagu kuwa ku qaato gacantooda wax walba oo sidii loo soo sheegay axaadiistii iyo nusuustii odhanayo cid aan annaga ahayn oo jirtana ma jirto waxaanu ognahayna waxaani iskama imaanin dad baa ka dambeeya waxaa ka dambeeya kutubo la aqrinayo waxaa ka dambaysa haqaafo la fidinayo waxaan idiin sheegayaa waxaani inuu yaha wax la abuuray waxaanu ugu yeeraynaa dadkii is abuuray waxaan way ogyihiin inay ilaahay u toobad keenaan haqaafadaas sumaysan ee dadka afartan sane wax ka badan lagu dhexwaday in muxuu ahay laga tanaasulo waan ognahay waddanka masaarida dad sidaasoo kaleeto xag jira ayaa jiray oo dadka waddankooda taga dili jiray nimankii gadaal bay isugu noqdeen way toobad keeneen kutub bay qoreen raggaasi ninkii u madaxda ahaa kitaab wuxuu qoray ka kooban kun beej ayuu qoray oo muxuuaha gefti ay ku jireen iyo wixii ay ku jireen iskama imaanin waxan soomaaliya waddankeenna muddo waxaa laga dhex aqrinayay kutub odhanayso innaga dadkan muslimiinta ee soomaalida ah ayaa ka gaalsan abijahal iyo abilahab kuwaasaa ka gaalsan ayaa la aqrinayay aniga aniga oo cilmiga barto oo arday ah oo xerow ah culimada oo madhabkan fidisay waxaa jirta iyagoo tafsiir ay aqrinayaan in aan ka qayb galay oo qur-aankii ilaahay uu soo dejiyey oo dadkii gaalada ah lagu soo dejiyey in lagu dul aqrinayo dadkii muslimiinta iyo firaqa islaamka ah sida turuqu suufiya sida maalan qaadiriyada oo kale waxaan habeen u joogay nin culimadii soomaaliyeed ee fikrigan waday ka mida inuu fasiray fa khalafa min bacdihim khalfun wariثu اlkitaaba ya'khuduuna carada hada اddunya wayaquuluuna sayugfaru lana aayaddaasuu aqrinayay markaasuu intuu istaagay oo qoslay yuu wuxuu yihi aayaddan odhanaysa sayugfaru lana cidda ay ku dhacaysa ma garanaysaan waxay ku dhacaysaa qaadiriyada oo tiri bowda caalim taabtay cadaab ma taabto oo macnaheedu ay tahay inuu ku tuhmayo culimmadaas oo aanu sheegnay inay yihiin dad macsiyaysto oo sinaysto sida ay muxuu ahay nimankan ee yahuudda ay samaynayaan maca aan aanu ognahay muxuuaha alimaam sheekh cabdulqaadir aljiilaani xertii isaga uu abuuray waa ciidamadii salaaxuddiin alayuubi ee xoreeyey magaalada baytulmaqdis marka dad taariikhda iyo cadamada leh in culamaa axbaaruulyahuud in lagu lagu shabahaye waxaa weeye lixdanaadkii bay soo bilaabatay marka maraku dhegnimada iyo waxaad arkaysana waxaasaa dhalay markaas waxaan leenahay in waxaas kutubtaasna la iska dhaafo ummadana diin quman loo sheego muxuu ahaayey ilaahayna loo soo noqdo aquulu qowlii hada waastaqfiru اllah wاsalaamu calaykum wraxmat اllahi wbarakaatu bismi اllahi الraxmaan الraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli llah akha laster ka soo hadlay waad maqlayseen siduu ku soo galay sidaa mana fiicno oo waxaan meesha u fadhino ma aha maxaale diinta islaamku iftira iyo been abuurasho ma ogola anagu ciidamo iyo wax aan soo qaaday midna ma jiro oo waxaas waxay soomaalidu isku ereryato weeye anagu diinta islaamka ayaanu waxaan doonaynaa in waxala wixii dhib u geysanayo oo ku been abuuranayo siday ahayd inaan diinta u cadayno aayadda inuu muxuu ahay uu saxo wuu ku mahadsan yahay aada iyo aad buuna ugu mahadsan yahay oo qofka muxuu ahay carabku wuu xadi karaa taasi aad buu ugu mahadsan yahay laakiin inuu yidhaahdo muxuu ahay ciidamaa la keeno ciidamadii baa mucaahid iyo wax aanan odran ummadii wada arkayso maqlayso inuu been abuurasho iyo buhtaan iyo iftira uu sameeyo waa wax fool xun waa waxa soomaalida diinta ay ku qasaysayna ka mid tahay oo istiqaamada iyo aan la ogolayn oo un qofkan kol haddaad wuxuu sheegay aadan raalli ka ahayn isagana dhaleece marka taasi ma aha diin ilaahayna ma aha caawo dhan waxaan ka hadlaynay bismillah waxaan caawo dhan ka hadlaynay waxaa weeye waa sidii looga hortegi lahaa oo qofku hadduu mar diin ilaahay uu doonayo oo waxa uu ku hadlaya uu yahay diinta ilaahay diinta ilaahay raxmad weeye iyo naxariis marka in dadkaasi ay muxuu ahay diinta ilaahay say ahaydna ay ay u gartaan oo ay naxariista ilaahay u soo laabtaan yacni hadda maxaa lagu samayn iyo maxaa laga samayn iyo waxaanu ognahay hadda toddoba afartan sano dadka soomaali kolba magac iyo shaati inta lasoo gashado yaa laisku dili jiray marka hadda wax uu dil iyo uu qabanayo ma leh laakiin waxaa loo baahan yahay dadku waa inay muxuu ahay iyagu ay arkaan waxa ay ku socdaan inuu sax ahayn waxaan anigu hadda la yaabaa oo aan mar dhoweyd hadda muxuu ahay bishan ballawgeedii aan aan ka soo noqday wadankii waxaa la ogyahay wadankii abaaro foolxun inay ka jiraan mathalan abaaro foolxun oo dadkii oon iyo gaajo iyo arad iyo da- daro inay u dhimanayaan ee dadka marka hadda la tilmaamo meelay gacmaha ku- gacanta ku hayan laleeyahay waxaa weeye haddaad adigu meel gacanta ku hayso dadka aad adigu ku hoos joogo waa inaad u maciinto oo baad aad siiso waxay cunaan biyo aad siiso waxay huwadaan dawo aad noolayso haddaadan yeeli karin bini aadamka kale inay muxuu ahay ay u miciinaan waa inaad u ogolaato labadan midna ma yeelayo oo maxaa dhacay haddii loo soo micino maya gaalaa cunno keentay saasoo kale ayaa yaad maqlaysaa marka oo gaalada cunno hadday keento maxay dhibi soo inay keentaba maaha oo muxuu ahay ummadaha loo gargaaro qur-aanka ilaahay anigoon jeclayn aada ugu dheeraado muxuu ahay jawaabta afar muxuu ahay suuradood oo qur-aanka ilaahay ka mid ah oo labana ku soo degtay maka labana ku soo degtay madiina ayaa waxay ka sheekaynayaan eh, bakhtiga iyo doofaarka iyo dhiigga iyo wixii la mida inay xaaraam yihiin laakiin maalintii nafta loo baqo intaasoo dhan waa la isu ogolaaday marka ninka oo muslimka sheeganayo oo qur-aanka aqrinayo oo suuratulbaqara aqrinayo oo suuratulmaa-ida aqrinayo oo suuratu ancaam aqrinayo oo suuratu naxli aqrinayo oo inamaa xurimat calaykum almaytatu waddamu walaxmu lkhinziiri wma uhila ligayr اllahi faman iطura gayra baaqi walaa caadil falaa isma calayhi aqrinayo oo haddana dad dhimanayo cunadii loo geeyey gaal baa keenay dhahayo waxaanu ognahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu qamiis bireedkiisi uu weliba ku dagaalami jiray cizat lislaam huwanaa inuu nin yahuudi ah agtiisa isagoo yaalla uu ka dhintay oo wax yar oo eh, bur ah uu ka qaatay waxaa la isweydiiyaa marka nabi maxamed markuu qamiis bireedkiisa uu jihaadka ku galay nin yahuuda oo in yar oo eh, badara uu- uu uu ag dhigayo ma cabdiraxmaan ibnu cawf ma joogin miyaa zubayr ibnu carwaan ma joogin miyaa akhniyaau saxaaba ma joogin miyaa nabi maxamed wax ma siin lahayn miyaa miyayna usoo kala ordeen culimmadu waxay isku waafaqsan tahay inuunan cid wax siisa una waayine sidaa wuxuu u yeelayaa inuu ummadiisa ilaa yowmi alqiyaama u jideeyo gaalada in lala mucaamuloon karo waxna laga qaadan karo waxna la siin karo waxaa kaaga daran nabigu nin yahuuda yahuudana waa nimankii un markaas dadka dhibi jiray islaamka ugu dhib badnaa gurigiisa inuu tegay oo in yaroo raashina oo muxuu ahay intuu isugu googooyey uu cunay marka waxaa weeye annagu waxaan leenahay hadda anigu uma malaynaynin soomaali marka hore way dhihi jireen wadaadihii baa iskhilaafayoo wadaadihii waa kooro jaano nin baa cirka u kaajiyo wadaadaana qasaa la yidhaho wadaado o in maanta uu ninka isagoo og dadka dadka gumaadayo oo meel walba ku dilayo oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi haddaad neef gowracaysaan falyuxida shafratahu yacni ha soofeeyo Si- bini aadamkii ku gowracayo mindi saawira in maanta yidhaah ma isu timaadaan intaad meelaha ka hadlaysaan iyo dad isku daya inay ummadii badbaadiyaan war ummadeena seen u badbaadinaa inuu yidhaahdo labadiiba culimo weeye culimadu ma meel fadhiistaan oo su-aal saasoo kale weli ay nala daba socdaan taasaa wax lala yaaba ah marka waxaa weeye yaa culimo ah yaan culimo ahayn yaa dadka laynaya yaa dhiigga daadinaya yaa ummadda yaa cadaabaya yaa qixinayo ma marka kaasi culimo miyaa ma isu imanaynaa marka marka waxaa weeye ummadda soomaali waxa iska daba wareega waa inay ka baxaanoo waxa dhacayo adduunka way arkaane dowladihii ugu xoog badnaa yaa muxuu ahay iyadoo laabtu furan tahay iyagoo aan dhagaxna wadanin ayaa afka dhulka loo geliyey oo muxuu ahaayey aayar si nabadgelyo ah yaa dowladihii ugu waaweynaa lagu rida marka in wax la dilo oo eh, ka- lankaneeyo haddana la yidhahdo culimadii un la yidhaahdo oo sidaa un lagu socdo saa sax ma aha aamuso dhulka fadhiisa ma aha waa inaan raalli ka ahay oo intaan isugu nimaadno oo wuxuu ii qaban uu sheego oo waan ku hormarin oo waan ku caddaynoo waan ku madoobayn uu i yidhaahdo markaa kadib aan sidaa ugu xisho oo aan doorto haddaan il il ka garan waayana isagii aan eriyo oo mid kale aan keeno sida hadda aad masar iyo tuunis ku arkaysaan laba wiig dhexdood baa laba raiisul wasaare la eriyey diinta ilaahi waa sida waxa waa xornimo waa raalli ciday ummaddu ka noqotona way u joogi cidayna rabinna way isdhaafin qori caadadiina laguma xukumayo lamana juubjuubayo afa anta tukrihu nnaasa xataa yakuunuu mu'miniina nabi maxamed baa lagu yiri cid kaleeto oo muxuu ahay laa ikraaha fi ddiini qad tabayana arushdu min alghayi cid aad adigu ikraahi karto iyo cid ku siisayba inaad waxbaan ikraahi oo anaa ku xukumi anadanba meesha kuma jirto adigu yaa tahay oo yaa ku keenay marka waxaa diinta islaamka xoog baan kugu juujuubaya waan ku xukumi sidaan idiin shaafiir waa in aada loo faha caqdi oo dhan heshiis oo dhan laba daraf buu ka kooban yahay labadaa daraf wixii la kale sharikaadka adduunyada dowlooyinka wax walba ganacsiga waa in heshiis laba dhinac ka socdo oo heshiis lagu yahay hadday daraf uu ka baxo daraf kalena wuu ka baxayaa fiqiga islaamka oo dhan kulligii haddii ay tahay wakaalo haddii ay tahay shufca haddii ay tahay wax alla waxa kitaabulbayc ku yaaleed aragteen iyo kitaabunikaax kulligii waa rida darafayni labada dhinac waa inay raalli yihiin hadduuna mid raalli ahayn caqdigaasi ma soconayo marka cid dad ikraahi karto intay qori madaxa ka saarta anaad ku xukumi dhihi karto ma jirto hadday tidhahdana diin ma aha taas waa wax kale iyo gaalnimadan la isgaalaynayo meel cidla-a kama imaanin waxaa kutub la yaqaano waxaa jira maalan san haddaa u sheega kitaab la yiraahdo muxuu ahay tathiiru ardaan yani in wasakda oo la maydho waxuu ahay oo kitaab ma aha iyo ku la yiraahdo kashfu shubahaat usuul thalaatha fatxu lmajiid meesha laga soo iqtibaasay in ummadda aan madhabka haysanin inta kale gaalo la yidhaahdo waa sidaa hadda ka hor waxaa dhacday oo yani qiso ku dhacday aniga oo booqasho ku marayo wadankeena muxuu ahaaye meesha la yidhaahdo mxua sharqiga ama bariga waqooyi bari anigoo marayo yaa nin dadkii waktigaa xukumayey gobolkaas oo gobolkeena puntland la yidhaahdo nin xukumayey yaan xafiiskiisa ugu tegey marka wuu calaacalay wuxuu yidhi rag baa meeshan wadaada'a dagaal ka galay wax walbana gacantan ka saaray dekadii waan u dhiibay xabsiyadii waan u dhiibay bilayskii waan u dhiibay rasaas unbay nagu asqeeyeen bal xafiiska waxa rasaas raadkeeda ku taala fiiri ayuu iyidhi markaasaa waxaan idhi nin yahow wiil dhallinyaro oo labaatan jir ah oo aakay haysto oo loo aqriyey waxaa loo aqriyay ina mushrikiin zamaanana ashaddu kufran min abijahl wa abilahab yani mushrikiinteenna gaaladeennan soomaalida ee noo joogto waxay ka gaalsan yihiin abijahab iyo abilahab-na way ka gaalsan yihiin wiil labaatan jira oon fiqhi akhrisanin oo aan usuululfiqhi akhrisan oo maqaasidu shariica aan akhrisan oo aan waxba akhrisan oo intaa loo sheegay oo aakay wata muxuu adeer ma beer buu kaaga tegi baan ku idhi marka waxaa weeye waa midhaha kharaar ee la guranayo wuxuu ka yimid muxuu ahay kitaabka midda aad uu yidhi saddex tawxiid buu sheegina waxay saddexdaa tawxiid wax asal oy leedahay ma leh waxay qur-aanna ma sheegin nebi maxamedna ma sheegin asaxaabina ma sheegin taabiciinna ma sheegin taabici taabiciinna ma sheegin waxaa weeye culimo dambe oo qarnigii toddobaad culimo joogta ayaa sidaa u qaybisa oo tawxiidku waa saddex marka waxaa weeyaan saddex mehe tawxiidku waa hal keliya marka meelahaas waxyaabaha oo laga keenay in dadka la gaaleeyo oo la bidciyeeyo oo la faasiqeeyo waa kutubta sidaa marka waxaa weeyaan ha laga towbad keeno oo kutubtaas dadka lagu dhex fidinayo dowladaa dan ka lahaa inay ummadaha ku qaybiyaan iyaguna ay waxooda meel la maraan culimaduna madaxa isla gasho ishalaagto oy isgaalayso iyaguna waxooda ay u nabadgalaan dowlado yaa sidaa ugu talagalay marka inta ilaahay laga cabsado waxaa weeyaan aslaynkii iyo shuruuxdeedii iyo fuqahadii iyo wax walba waa yaalaane kuwaa ha loo laabto oo muxuu ahay muslimiinta qofka muslimka ee garabka ee ku tukan ee aadaami ee mushrik baa tahay waxaa tahay gaal baa tahay laleeyahay waxaa weeye in laga gaabsado weeye waxaa weye anigu waxaan ka cabsanayaa shareecada maxay shareeco tahayba inaan la garanayn maxaa le in alla intii hadda inaga goobteenna timid shareeco waxay u yaqaanaan dad la ciqaabo gacan la gooyo dad la jeedlo shareecadooduba waa xuduud haddii la yidhaha war shareeco maxay tahay ma garanayaan inay tarbiya tacliim tahay ma garanayaan bulshadani in silaca iyo dacdarada in laga bixiyo ummaddan in loo yeelo mustaqbal in loo yeelo dhaqaalo in loo yeelo iclaam in loo yeelo maxaa yili in alle intii qabsatay bilihii ugu daraa oo markii nidaamkii hore uu meesha ka baxay waxaa dhacday iyada oo dadkii la halaagayo oo umuladoox waxa ay soomaalida yidhaahaan dadkii la dilo weliba ree hebel lagu dilayo oo xoolihii la dhacayo oo gabdhihii la kufsanayo oo intii reer xumaysayba yaa culimo wadaado ayaa waxay intay maxkamad baan samaynayn ay dhaheen iyadoo intaa dhacayso shanta oo kuliyaad la sheego la burburinayo yaa waxaa la yidhi maxkamad baan qaadnayoo gabarh iyo wiil isdhunkaday oo issumeeya baan jeedalnay dadka qaarkood shareeco saasay u yaqaanaan dadkii baa la dili gabdhihii baa la kufsan xoolihii baa la dhici maandooriyaa laga kuliyaat alkhamsa baa lagu tuman marka hadda kuwa xooga ku qabsada wadanka maxaa shareeco u ah hadda oo ay dadka maradaad yaad yaad dheeraysay muxuu ahay food baad la baxday hees baad dhegaysatay wax aan islaamkiiba aan ku lahayn wasni weyn ama mas'alo yaroo khilaafi ah oo ninba si u fahmay yaa dadkii lagu ciqaabi shareecadii awey marka ruuxan gaajaysan in cunno la siiyo ruuxan buko in la daweeyo kan ooman in la waraabiyo in jidadka loo falo beledkeena hal saaca la isu socon jiray muqdishow iyo kismaayo muqdishow iyo beledweyne yaa toddoba maalmood la socon jidadkii aawey waa xaqullaahi jidadkii ummadda dhaqaalihii ummadda dekadihii ummadda awey diin shareecada waxay u yaqaanaan gacanta maxaa loo gooy gacan waxaa la gooyaa marka dadka la dhergiyo oo cunno la siiyo haddii ay maaragtay ay ay wax sii u hanqaltaagaan marka waxaa weeye shareecada markii la fahmo ama ha la codsado in la dabaqo waxaa wixii ku dilaaba ku darane buu nin yidhi baa layidhi gabiyey marka anigu haddii oo yugandha i disho ama ruwanda uu i dilo ama etoobiya i disho ama eritrea i disho ama soomaali maxaa seeflabooda uu idilo wixii ku dilaaba ii daran kii idilayba idil iima isu dhaamaan waa inay la socoto soomaaliya oo saa u meeraysan ma islaam maaku yidhi afartan sano isgumaada ree hebel iyo ree hebel isku gumaada yidhi ma islaam baa ku yidhi muxuu ahay gaal soo kaalmayso kii kalewna gaal kale soo kaxayso marka ma waxaad rabtaa marka gaaladii intaad kala saartay inaad tidhaahdo gaalkana waa gaalkii fiicnaa kaalkana waa kii xumaa ma suuroobaysa waxaa weye haddaad rabto islaam horta madaafiic la tuuro gaal iyo muslim iyo cid aqbalayso iyo cid yeelayso in ruux la iska dilo xataa kuwaad gaalada leedihiin in la iska dilo diin ilaahayna ma ogola annaguna ma ogolin dhiig la daadiyo ma rabno laakiin waxaanu diidaynaa in sidii qur-aanku idhi afatu'minuuna bibacdi alkitaabi watakfuruuna bibacd qaarna ma qaadanaysaan inaa gaaladii la kala xusho marka meeshan waxaa joogta dad soomaali oo islaam sheegan jiray oo qabaa'il isku gumaaday markay kala adkaan waayeen mid walba midka kale uu gaalo usoo kaxaystay sidii andalus ka dhacday marka waxaa sheekh caalim oo culimmada islaam ka mid ahoo muxuu ahaayey wadanka ciraaq u dhashay oo mar xataa wadanka soomaaliya yimaado sheekh maxamuud sawaaf la yidhaahdaa wuxuu yidhi laa tatamasaxu bilislaami cinda alxaaja islaamka markii rabo sidii islaamtii laga sheegi jiray sheekh cabdulqaadirow oo muxuu nooyahay waxna noomay arrintiga annagaan ku kacsanaynaa in inta islaamka meel la iska dhigo markaad adigu rabto ood siyaasa aad tooganayso aad tiraahdo haa dadkii baa la duqeeyo oo aadba waa duqaysa wax habeen iyo dharaar duqeeya waa aya wadaado culimo aho aad hadda ku aad isu taga aad leedahay oo dakaatiro wato oo xadiid ka soo baxay oo yaa intay dadkii hoobiye ku asqeeyeen war maxaad u disheen markii la yidhina shahiid baan ka dhigaynaa jannadaan u diraynaa yidhi marka waxaa weeye yaan lagu soo gagabanin islaam islaam haddii la rabo waxa faraha lagula jiro qabyaalad ha ahaato gaalo la kala safta ha ahaato muxuu ahay seeflabeed ha ahaato inta laga soo wada laabto waxaa weye innagaa soomaali ah innagaa muslima inagoon isjuujuubaynin aan waxaana xalxallisanno haddii kaleetana waxaa weeye cid laga dhegaysanaya hebel baa madfac garaacay cid aan madfac garaacin oo soomaali aan burburinin ummadaha kale xataa waa la tiriyaa inta ka dhimatay yaa inaga inoo tiriya inta badda ku dhimatay iyo inta bacaadka lagu aasay cid inaga warqabto iyo cid wax inagu fali iyo cid meel inagu qori midna male marka waxaa weeye dadka unsaa yidhaahda wax madfac baa la garaacay yidhaahdo war madfac adiguna waad garaacday gaalo kala duwanoo xabashi iyo eritrea iyo ruwanda iyo cid walba idinkaana soo hogaamiyey oo muxuu ahay intaad ree hebel ka adkaw lahayd yaad soo hogaamiseen wayna ina garaaceen wayna ina garaaci doonaan hadda wixii ka dambeeyana